Wasiirka Wasaaradda Gargaarka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdinaasir Cabdi Caruush ayaa aaladda fogaan aragga ah kulan kula qaatay xubno ka tirsan hay-adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka hay-adaha ka shaqeeya gargaarka guddoomiyaha hay-adda sodma iyo guddoomiyaha maamulka degmada xudur kulankan ayaa waxaa looga hadlayay sidii loo caawin lahaa dadka ay saameeyeen daadadka ka dhashay roobabka mahiyaanka ah ee ka da-ay degmada xudur ee xarunta gobolka bakool wasiirka wasaaradda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdinaasir cabdi caruush ayaa shirka marka uu soo idlaaday ka warbixiyey waxyaabaha laga wada hadlay waxaan qabnay kulan saddex geesood ah oo looga hadlayo xaaladda saameynta fatahaadada ay ku yeesheen magaalada xudur oo run ahaantii ay biyo galeen roobab fara badan oo ka da-ay dartood kulanka waxaa qayb ka ahay hay-adda maalinta masiibooyinka qaranka hay-adda sodma oo guddoomiyada nagala soo qayb galay tiimkeena baa dhiba fadhiya aniga waa wasiirka arrimaha gargaarka iyo waxaa kaloo fadhiyay shaqaale technicalka ahay xarunta gobolka degmada xudurna waxaa fadhiyey guddoomiyihii degmada iska duwiyihii wasaaradda gargaarka iyo hay-adaha ka shaqeeya arrimaha saqafalka ee degmada xudur fadhigood yahay dhinaca qadkana waxaa noogu soo biiray madax ka mid a hay-adahaas waxaan kala qaadan warbixino xaaladda guddoomiyaha degmada ayaa warbixin ka bixiyey saameynta ay yeesheen iyo ilaa hadda wixii gurmad ahoo la helay hay-adaha ru'aanti waxay ballan qaadeen inay ku dadaalayaan arrintaas inay qeybtooda ka qaadan doonaan waxaan u mahad celinay hay-adda sodma oo raashin lasoo gaarsiisay raashin koonfur galbeed u yaalay magaalada muqdisho nasiib daro diyaaradaha mararka qaarkood calila in la helo laakiin ayaduna ku dadaalanaa in wixii suurtagal ah dadkaas la gaarsiiyo baahida u weyna maanta ka jirta xudur waa ay kala horeeyaan laakiin baahida ugu daran waa dhinaca cuntada oo run ahaantii markii hore magaalada goodoon ku jirtay cuntada ay ku yareed haddana roobabkii dadka guryaha biyaha u soo gala cunto badan ay uga halawday marka baabkeena waxaa waay dhinaca cuntada in muhiimadda ku hadla siiyo dhinaca labaad dhinaca labaadna waa arrinta caafimaadka oo biyahaas ka dhalan karta ha noqoto cudurada iyo dhibaatada ay keeni karto iyo in la helo biyo nadiif oo biyaha dadka loo daaweeyo